ay dagaallo ku dhex marayeen ciidamada maamulka puntland iyo maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab ayaa degan maanta sida ay sheegayaan wararka ka imaanaya deegaanadaas isgaarsiinta ayaa la sheegayaa inay adag tahay in la helo meelaha qaarkood faahfaahin badanna lagama helin xaaladda jiidaha hore ee dagaalka dowladda soomaaliya ayaa shalay laba diyaaradood oo sahay hub ay ka mid tahay u dirtay magaalada garowe si loogu taageero ciidamada halkaasi jooga ismaaciil xuseen farjar ayaa wararkii ugu dambeeyey ka wareystay wariyaha v o a ee magaalada garowe nuux muuse birjeeb
ismaaciil wararkii ugu dambeeyey oo aan hadda ka helayno deegaanada sida dadkii suuj oo ciidamada puntland hor fadhiyaan iyo dhanka aaga garacad iyo kulub oo ciidamada puntland ay ku sugan yihiin ilaa iyo hadda ma jiro maanta wax dagaal ah oo labadaas qeyboodba ka dhacay inkastoo dhanka suuj mas-uuliyiin puntland ka tirsan ay sheegeen inay qabteen ciidamo ka tirsan al-shabaab oo godka kasoo baxay laakiin ilaa iyo hadda wax xaqiiq ah oo arrintaas xaqiijinaya ama warar ka madax banaan dhanka dowladda oo caddeynaya arrintaasi weli lama hayo waan gartay dowladdu ilaa hadda ma ka hadashay oo faahfaahin ma ka bixisay sida wax u jiraan iyo howlgalladan ay maalmahanba waday inay wax kasoo baxeen iyo in kale
arrintaas waa dhibaatada ugu badan ismaaciil oo maalmihii ugu dambeysana aan kala kulmeynay gaar ahaan suxufiyiinteenaan ba raadinta xogihii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsanaa oo dhanka maamulka mas-uuliyiinta dowladda hadday noqoto gobolka iyo hadday noqoto saraakiisha ciidamadaba ilaa iyo iminka hadda afartii saac ugu dambeysa waxaan ku howlanaa sidii aan ku heli lahaa xogta ee dhanka mas-uuliyiinta ciidamada iyo maamulkaba ma aysan ka jawaabeyn teleefonada gacanta oo ay wataan teleefanadoodana way dhacayaan marka waxaa adag in xogta rasmiga ah halka wax ugu dambeeyaan hadda la helo marka dadka deegaanka kale aada la xidhiidhay iyagu maxay kuu sheegayaan arrintan sidee bay u saamaysay maxay maqmaqlayaan oo soo gaadhaya labada dhinac oo labada aag oo dagaaladu ay ka socdeenba intooda badan waxaa deganaa dad reer guuraa ah oo marba naqa ama biyaha raaca ama doonta markii ay bila ay bilaabatay dagaalka labada dhinacba dadkaasi waa ay ka baxeen aag oo zoono ka fog ayay ku sugan yihiin xilliyada qaar waxay maqlaan madaafiir xilliyada qaar waxay maqlaan rasaas laakiin iyaga laftirkooda wax xoog ah oo rasmi ah waxa gudaha ka soconayo oo ay hayaan ma jirto maxaad xog ka haysaa deegaanadan iminka howlgalladu ka socdaan ma dhul buuracaba ma dhul banaanaba bal dadka haddaad sawir ka siisid muhiimadda iyo istaraatiijiyadda deegaanadan ismaaciil dhanka suuj waa god xilligii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan iyo daraawiishta ay isticmaali jireen waa istraatiiji adag oo dhanka difaaca ama gabaadka ku wanaagsan sida ay dadka ku xildheer ay sheegayaan waana sababaha la leeyahay al-shabaab inay doonayeen in zoonkaasi ay u noqoto fariisimaad adag oo ay kaga soo duulaan deegaanadan puntland oo gabaadna ay uga noqoto hadday noqoto weeraro kor dibadda uga imaanayo iyo weeraro gudaha uga imaanayo dhankan garacad iyo kulub ciidamadii kasoo degay iyaga qorshooda wuxuu ahaa in dhanka nugaal ay soo gaaraan sida warbixinada ay sheegayaan oo ma jirin inay halkaa ku hakanayaan kadibna waxaa dhacday in ciidanka puntland ay ka hortageen oo u diidaan inay usoo gudbaan qeybaha kale gaar ahaan dhankan xeebta oo godka suuj uu kamid yahay inay soo gaaraan dhinacaas waa laga hortagay laakiin labada dhinacba dhinacan gobolka nugaal gaar ahaan suuj ilaa iyo ayn wararka waxay tilmaamayaan inay hayeen qorshaha ay damacsanaayeen inay halkaasi soo galaan oo ah meel aada u adag meel difaaca ku fiican meel istaraatiiji dagaalna ah
nuux muuse birjeeb ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal waryahayaga ismaaciil xuseen farjar ayuuna la hadlayay